waxaa nagu dheliyey walaalow straytham wuxuu dhinac maray nidaamka dhaqanka diblomaasiyadeed wuxuu u dhaqmay sidii uu yahay isagu madaxa ama maamulaha dowladda soomaaliya marka wuxuu cay ku yahay dhaqanka un-ta wuxuuna gaf weyn ka galay qarannimada iyo madax banaanida soomaaliyeed marar badan ayuu khaladaad sameeyey uu warar uusan qofna kala tashan uusan dowladda kala tashan uu sameeyey iyo waraan uusan hubsanin tii ugu dambaysay waxay ahayd waraaq uu u qoray wasiirka amniga oo ula hadlayo sidii isagu uu wasiirka amnigu isaga ka tala qaatay waddanka soomaaliya waxaa mas-uul ka ah oo madax ka ah dad soomaaliyeed iyagaa go-aanka iska leh qofkii soomaaliya ka shaqaynaya qofkaan ka shaqaynaynin marka waa loo sheegay xogeeyaha guud iyo haytham labadaba waa loo sheegay wakiilka xogeeyaha inaan soomaaliya laga rabin waa loo sheegay haddaan waddanka laga rabinin persona nangarata waxa weeye waddanka waa inuu isaga baxa kama madax banaana dowladda soomaaliya dalka soomaaliya waa dal madax bannaan oo qarannimadiisa isagu iska leh sida dalalka kaleeto anigu unta kasoo shaqeeyey waan aqaanaa dhaqanka unta haddana wasiir arrimaha dibad baan ahay waan aqaanaa arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga si u shaqeeyo wakiilada dalalka ama ha noqdeen diblomaasiyiin dalal matalaya ama ha noqdeen kuwa unta matalaya ama kuwa hay-ada kale matalaya wixii ay tabanayaan ama ay la tahay shaqadooda khusayso way kala hadli karaan dowladda soomaaliya laakiinse kama ay madax banaana umana dhaqmi karaan sidai iyagu dalka ay maamulaan oo iyagu madax ka yihiin horta jumciyadda qurmaha ka dhexaysa loola nagalama dhexeeyo hal nin oo malaha ismooday inuu isagu dalka soomaaliya ka taliyo ayaa loo sheegay inuusan dalka soomaaliya ka talin si uu u ogaadana la yidhi waddanka ka bax hay-adihii kaleeto unta way joogaan wayna raacaan nidaamka unta u degsan iyo sharciga u degsan dalka ay martida u yihiin ee soomaaliya